bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kula wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
warniihow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaalana la hadal maxaa dhacay waddadu way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisii adduunyadii daryeel wacan ma haystaan in kala dayuban acul baa loogu tawgalay
mar kale abe wanaagsan ayaanu hawada idinka leenahay akhyaartana dhegaysataa iyo caawa waa isniin talaado ayaa soo gelayso taariikhduna waxay ku beegan tahay saddexda bisha afaraad abriil sanadka laba kun saddex iyo labaatan qodobadan uu caawa idinkugu soo gudbin doono barnaamijka wareegga wararka islamarkaasina aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doono ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya uu guddoomiyey shir lagaga hadlayo amniga dalka oo ay ka qayb galeen taliska ciidanka militariga iyo booliiska soomaaliya haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa shirka golaha amniga qaranka oo uu guddoomiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya iyo waxyaabihii lagaga hadlay qodobada kale aan uu caawa idila wadaagi doono islamarkaasina aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka wareega hadduu rabiidmo waxaa ka mid noqon doono khasaare kala duwan oo isugu jiro dhimashiya dhaawac oo ka dhashay qarax maanta ka dhexdhacay gaari oo ay lahaayeen ciidamo ka tirsan kuwa howlgalka nabad ilaalinta u jooga soomaaliya ee admis haddaba qaraxaasi iyo qaabku u dhacay khasaaraha ka dhashay iyo maamulka degmada hodan ee gobolka banaadir oo faahfaahin ka bixiyey ayaanu idiin soo gudbin doonaa islamarkaasina aad caawa ku dhegaysan doontaan barnaamijka wareega qodobada kale waan idiin soo gudbin doona waxaa ka mid noqon doono madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi oo soo dhoweeyey ergey uu madaxweynaha jamhuuriyadda u magacaabay arrinta wadahadallada soomaaliya iyo somalilan rajo wanaagsanna ka muujiyey dib u ambaqaadidda wadahadallada soomaaliya iyo somalilan haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa waraysi ku aadan waxa ay ka dhigan tahay somalilan soo dhoweynteeda ergeyga madaxweynaha jamhuuriyadda u magacaabay sidii loo ambaqaadi lahaa wadahadallada labada dhinac qodobada kale aan idiin soo gudbin doono sidoo kaleetana aad caawa ku dhegaysan doontaan barnaamijka wareega aduura biidma waxaa ka mid noqon doono xafiiska antidhowrka guud ee qaranka oo faray qaar ka mid ah mas-uuliyiintii hore hay-adaha dowladda ee la maqan gaadiidka ay leeyihiin hay-adahaasi inay dib u soo celiyaan gaadiidkaasi kadib war-saxaafadeed maanta ka soo baxay xafiiska antidhowrka guud ee qaranka caawa ayaan idiin soo gudbin doonaa qodobadaasi wixii nagu soo kordha ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saxraadiyaha dalsan ee muqdisho a farsamadii cabdiwahaab cabdiqaadir mar kale dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wareegga wararka raadiyaha dalsan
walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildoon waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahyow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo wasimaa isa jigan ayaa laga rabaa
waa hagaag dhegaystayaal habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay mar kale meel walbo aad joogtaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaad naga dhegaysanaysaan muujadda hirka dheralkeedu yahay sagaashan iyo kow dhibic shan migartis fmkaas oo naga maqli karaan dhegaystayaasheena ku sugan gobolka kani banaadir iyo weliba gobolada kale fmku uu gaaro qabaha ugu horeeya ee barnaamijka wareega ayaanu caawa aan baqaadi doonaa haddii aan ku bilaabo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi barre ayaa maanta guddoomiyey shirka amniga oo lagaga hadlay dardargelinta sugidda amniga guud ee dalka iyo ciribtirka waxa loogu yeero khawaariijta shirkan amniga oo sidoo kale lagaga hadlay shuruucda hortebinta u leh amniga iyo qaadista cunaqabateynta hubka ee soomaaliya saaran taasi oo muddooyinkii ugu dambeeyey laga sameeyey horumar wanaagsan ayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya inta uu shirkan u socday waxa uu eh, kala hadlay madaxda hay-adaha amniga ee ka qaybgala shirkan sida loo dardargelin lahaa amniga guud ee qaranka shirkan waxaa lagu soo bandhigay warbixinno la xiriira howlgallada dalka ka socdo islamarkaasina lagu xaqiijinayo xasiloonida amniga guud ee dalka iyo wejiga labaad howlgallada sh- ka dhanaa dagaalamayaasha al-shabaab ee ka socanayo qeybo badan oo ka mid ah dalka intii uu socday shirkan ayaa sidoo kale waxaa lagu gorfiyey qorshaha qaran ee ka hortagga fikirka xagjirka ah oo ahmiyad gaara u leh dalka si markaasi loo helo ee bulsho amni ah iyo nabad markaasi ku wada noolaata ayaa lagu yidhi war qoraal ah oo ka soo baxay shirka ra-iisul wasaare xamse cabdi barre uu guddoomiyey ee shirka amniga shirkan ayaa sidoo kale lagu ansixiyey magaca iyo waajibaadka xarunta qaran ee la dagaalanka fikirka xagjirka ah ee wano taasi oo hoos tegi doonto xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya sida lagu caddeeyey qoraalka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xamse cabdi barre ra-iisulwasaaraha soomaaliya waxa uu sheegay kulankan maruu ka hadlay in xukuumaddiisu ahmiyadda koowaad ay sii doonto xasilinta iyo xureynta dalka si markaasi bulshada soomaaliyeed looga dulqaado culayska buu yidhi ay kala kulmayaan dagaalamayaasha al-shabaab sida uu sheegay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey dagaal saddex jiha ah kula jirtay kooxda al-shabaab kaasi oo ay dowladdu marar kala duwan ay sheegtay in laga gaaro guulo wax ku ool ah islamarkaasina gacanta lagu dhigay deegaano ay gacanta ku hayeen dagaalamayaasha al-shabaab in ka badan toban sano shirkan uu shir guddoomiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galay taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya jenaraal sulub axmed firin taliyaha ciidanka militariga soomaaliya jenaraal odawaay yuusuf raage taliyaha qeybta guud ee booliiska gobolka banaadir ee, iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka guddoomiyaha gobolka banaadir ahnaduqa muqdisho iyo mas-uuliyiin kale oo eh, ka mid ah maamulka gobolka banaadir iyo taliska nabad sugidda kuwaas oo eh, ku soo bandhigay shirkan intii uu socday ajandaha amniga eh, qaranka waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsane magaalada muqdisho ayaad naga dhegaysanaysaan ee gor waxaan eegi doonaa falanqeyn ku aadan hadal ka soo yeeray madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi uu ku soo dhoweeyey ergey madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud u magacaabay arinta somalilan iyo dib u ambaqaadidda wadahadalada soomaaliya iyo somalilan hase yeeshee marka hore waxaan idin maqashiin doonaa qayb ka mid ah hadal uu xala jeediyey madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo uu kaga hadlayo islamarkaasina rajo ballaaran uu kaga muujinayo dib u ambaqaadidda wadahadalada soomaaliya iyo somalilan
arrinta dhibaatada ka jirta la ascaano culimada waaradoodii halkan ka hadashay waa guddoon culimadoodana waa guddoon cid walba lama doonaysana waa guddoon anigu iyo dowladda iyo shacabka somalilanba dhammaantood waxay ka midaysnaayeen ilaa iminkana ay ka midaysan yihiin arrintaa in xabadda la joojiyo oo nabada ku dhammeeyo mar walbana taasaan u taagana haddana arrintii way sii cusbaanaysaa oo dagaalku wuu sii dheeraanaya dowladda somalilan iyo shacbigeeda iyo dowladdeeda iyo ciidankeeda weerarna weeraraya oo isdaafacayaan mooyaane marna dagaalkaa iyaguna manay gelin una diyaar maaha inay dad islaama oo somalilanna oo dadkoodiiya ay weeraraan haddaba waxaa taalla haddii ay somalilan iyo dowladda shicbo ay nabad u diyaar yihiin ana aan odaygu ahay nabadii baan u diyaarnahay ciddii nabada ka wada hadlaysa ee arrintaa dhinaca kale ee isku duubu faraha badan ee ku jira haddii ciid caawa nabadaa qaxiri karayso xaggaasi oy xabadan xaggooda ku jooji karayso xaggayga xabadana mar kasta ina uniform soo weerarmaya way taagantoo ma weeraro imikana diyaaru baan u dhahayoo dee qur-aankaaba sheegay in islaamku wixiisa sulxku dhammaysto taasaan ku taagana marka xaggayga hanaga waaranina nabad iyo sulx iyo dulqaad intaba diyaar baan u nahay bal wixii ciddii kale ee arrintaa idinla qaadanaysaa doona anagu diyaar baanu idinnahay taarigaasaan ka eg arrinta waa sacaadood dadka weerarka ku soo jira laba qodob baan ka odhanaya laascaanood in badan iyadoo wasiirihii xukuumadda joogto dagaal noocyo badan laalaya lala yimid waxaa yimid culimo ama odayaal yiri annagu somalilan ma rabnaa midnimaan rabnaa haddii ay midnimada soomaaliyeed iyagu ogol yihiin dadka dagaalka wada madaxdhaqameed sheekh xuqaal siyaasiyiin nooca dole waha aadeen hadday midnimadii soomaaliya ee federaalka ahaa ee xamar ay ogol yihiin oy somalilan golistaanka ay diidan yihiin arrintaa dee iyaga waalan waa laga sarreeya hadday dowladda federaalka ah sidaa uga wakilyihiin oo ogol yihiin waxaa jiray wada hadallo u dhaxeeya somalilan iyo soomaaliya oo caalamiya oo soo taxnaa soo may ahayn inay dhinacaad nagala hadlaan siyaasiga ahoo aanay magaaladana naga dumin dad kale inaga layn dhibaatada inoo geysan waayo mar hadday federaalkaan ogolahay wada hadal baa ka socda dee federaalku wuu farabaday waa dad badan dowlad bay leeyihiin somalilandna waa dal kale halkaa waxay u eg tahay dee halkaasaan isuga gaarahoo dee shalay waa tii la magacaabay ergeyga arrintaa shirarka u qabanqaabinay dowladda federaalka ah arrintaana anagu waxaan u odhanaa arrin tallaabo dhinaca wanaagsan loo qaaday ninkaan loo magacaabayna waa nin aqoon badan una siyaasada dalka oo annagu ka waa soo dhaweynaynaa in wada hadallada loo wada hadlo soomaaliya iyo somalilan taasi waa mid ta labaad dowladda federaalka ah ee soomaaliya ee xasan cabdixeen waale marba haddaynu soddon sano kala maqannahay oo dastuurkeenu kala duwan yahay oo dhismaha dowladeeda aynu kala maqnaanay lixdan sano ka horan aynu si wadaatinimaa isugu nimid dowladeenna inaga duntay soddon dhowr iston sano ka hor midkeedba gaawa u dhistay wada hadal iyo maxaynu yeelnaa mooyaane dee inaynu isweeraro aynu isu hubgulano oo dowladda qayb kamida federaalkuna soo weerarto
madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo ka hadlayay arrinta ku aadan cabdikariin xuseen guuleed ergeyga madaxweynaha soomaaliya uu u magacaabay arrinta markaasi ka shaqeynta dib u ambaqaadidda wadahadallada soomaaliya iyo somalilan ayuu ahaa haddaba maxay ka dhigan tahay in madaxweyne xasan sheekh uu ergeygaasi u magacaabayo soo dhoweynta oo ay soo dhoweysay maamul goboleedka somalilan arrinka xildhibaan hore puntland saleebaan ayaa caawa arrimahaas iyo arrimo kale wax ka weydiiyey
waa mahadsantaha cabdimajiro waa horta waa arrinta loo magacaabay ergeyga cabdikariim xuseen guuled madaxweynihii hore galmudug waa dadka min dadka midnimada odoonka ah waa soo dhaweynayaan waa arrin bogaadin mudan waa nin aan aaminsanahay shaqada aynu ka bixi karo waa nin oday ah xoogaal ah laakiin xilligan oo waxaa la doonayaa midnimo ay tahay laascaanana dagaal ka socdo ayna ku dirirayaan dad soomaaliyeed oo midnimo doon ah iyo dad soomaaliyeed oo midnimadii raba inay kala jiraan madaxweynuhu inuu priority siiyo eh, waxa weeye eh, wadahadallada somaliland waxaa ka habboonayd marka hore inuu dadka soomaaliyeed maadaama madaxweynuhu uu leeyahay ahmiyad waxaan siinayaa midnimada soomaaliya dadka soomaaliyeed calanka soomaaliyeed loo laynayo madaxweynaha uu yahay ee midnimada loo laynayo inuu ahmiyad siiyo erkay xaaladooda qiimeeya u magacaabo Eh, waan la soconaa shirkadda ugu dambeeya baydaabo waxaa ka soo baxay in erkay loo magacaabo eh, arrimaha s s c xaaladeeda aannimaa ka taagan dadkii magaalada waa barakaceen waa qaxeen dhibaato badan baa dhacday burbur baa dhacay aniga waxaan aaminsanahay inay xilligan ku habboonayd madaxweynuhu in ahmiyad siiyo bal horta midnimada madaxweynaha uu doonayo waa la rabnaaye kuwa midnimada u dhimanaya iyo madaxweynaha uu yahay calanka isaga midigtiisa yaal huwan ee u dhimanaya kuwa inuu xilligan priority aniga saas wayla qurux badnayd laakiin guud ahaan dee dadka soomaaliyeed ee degan hargeysa iyo boorame iyo burcooba iyo berbera waa dad soomaaliyeed intii iyo sidii wax lagu qancin karo iyaga la waxa weeye iyada qudheedu waa arrin muhiima laakiin maadaama aan midnimo doonayo bal horta kuwa midnimada u dhimanaya ee madaxweynuhu inuu priority kuwaad siiyo marka arrintaas waxaan isleeyahay xoogaa way ka ulduftay laakiin cabdikariim xuseen gureed waa nin odayaal akhyaar ah intaan ku aqaanana nin oday oo nama jecel oo soomaalinimo jecel oo dad iskuwalda oo dhegaysi leh oo turxaan bixin lo nin oday oo booska ku habboon waaye boosaha booska cabdikariim loo magacaabay laakiin waa gartay arrinta xilligaan taagan xilligaan taagan arrintaa waxay ahayd madaxtooyada soomaaliya inay priority siiso kuwa soomaaliyeed ee calanka buluugga iyo midnimada u dhimanaya loo leynaya hadda waa gartay marka eh, qaar ka mid a garaadada eh, magaalada laascanuud jooga oo eh, arrinkan ka hadlay ama ergegan madaxweyne xasan sheekh u magacaabay arrinta wadahadallada soomaaliya iyo somalilan waxa ay sheegeen inay soo dhoweynayaan balse iyagu aanay quseynin maxaa lagu fasiri karaa
hadda ma khusayso soo khusaysaa ninkan wuxuu ka hadlayaa somalilan esina somalilan ka mid maaha way caddeeyeen erg cabdikariin waxaa loo magacaabay midnimada waqooyi wax tirsanaya uu ka doontay malaasacaanood baa midnimadii soomaaliya wax ka tirsanaysa malaasacaanood baa midnimadii soomaaliya diidan malaasacaanood baa calanka soomaaliya diidan malaasacaanood baan aqoonsanayn madaxweyne xasan sheekh maya waa runtiis
waa waa gartay haddii la isdiidsiinayo oo haddii isdiidsiin iyo anigu ma garan karo taas oo madaxweynaha soomaaliya ama filla soomaaliya ay leedahay ma tiidin eh, dadka soomaaliyeed ee midnimada ogole ka baxa oo midnimo diidka raaca markaasaa inla hadlaynaa laakiin intaa midnimada doonaysaa inla hadli mayno Wa- wa- Taas waa xaajo kaleeto waa waa laakiin gartay eh, isimada waa dhegaystay siday u sheegeen baana saxa iyaga ma khusayso midnimadii soomaaliya qaraar bay soo saareen inay ka tirsan yihiin oo hoos tagaan jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wa wa waa gartay Eh, dhinaca kale xukuumadda hargeysa ergeygan waa ay soo dhoweysay Eh, maxay ka dhigan tahay in eh, dib loo ambaqaado wadahadaladii soomaaliya iyo somalilan maxaase ku qasbaa la oran karaa Eh, maamulka muuse biixi inuu soo dhoweeyo arrinkan
madaxweyne xasan sheekh inta uusan eh, horta muuse waxaa ka soo dhoweeyey eh, kulaylka midnimadoonka ah ee ka soo baxay laascaano iyo riyada beenta ah ee dadka soomaaliyeed eh, eh, degdeg goboladaas, eh, eh, waqooyi galbeed iyo togdheer lagu maaweelinayay inay banaanka timid in dad badan oo soomaaliyeed oo ama awdal ha joogeen ama waqooyi galbeed ha joogeen ama togdheer ha joogeen midnimadii laftarkooda banaanka ay uga baxeen dadkii shacabka ahaa waxa weeye kulaylka iyo cadaadiska iyo arrintaas laascaanood baa ka keentay madaxweynaha marka arrinta dadka soomaaliyeed ama maamulka somalilan in lala fadhiisto oo wadahadalkii iyo waxa weeye midnimadii sidii lagu soo dabaali lahaa uu ka shaqeeyaa waa arrin qadiyad qaran ah oo taagan laakiin see isu qabanaysaa kuwii midnimada doonayey ee midnimada loo leynayey ee dalka yaan la kala jarin lahaaba indhaha iska laabayaa waxaana doonaya midnimada soomaaliyeed halkaa laftarkeeda xoogaa su-aala ku jirta Wa- wa- wa- Marka- wa- waa gartay marka ila soomaaliya ila soomaaliya ila qabanka iyadaa la rabaa inay hadday qadiyadiiba mabdac ka tahay inay caddayso
waa waa gartay marka marka soomaaliya weli wax tallaaba- weli wax tallaabaa oo ka dambeeya war-saxaafadeed musiika arrimaha gudaha axmed cali uu soo saaray oo ay ka qaaday arrinta sool ma jirto waa waa gartay marka arrinkan waa usoo noqon doonaa laakiin eh,
dadka maxaa loo laynayaa ma qabiil baa loo laynayaa Mhm.
mise qadiyad qarannimaa loo laynayaa waa waa waa gartay taasi u qiimaystay tan kaletona dee uma qiimaysnaa
waa waa gartay marka arrinkan waa usoo noqon doonaa ya- eh, bal maxaa lagu fasiri karaa eh, soo dhoweynta muuse biixi ee ergeyga loo magacaabay eh, arrinta wadahadallada
walaale waa kuu sheegay laascaanaa soo dhaweysay midnimada soomaaliya dadka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed waa inay ka ogaadaan midnimada kow iyo toban sana ay soo soco
waa gartay calanka midnimadoonka ah ee buluugga ah ee ka taagan caawa laascaanaa keenay luqadda waxale ku hadlay musabix
waa waa gartay marka eh, dhinaca kale ma haddii aanu fiirino waxaad marar badan ku celcelisay in dowladdu ay ka gaabisay arrinka magaalada laascanood markaad sidaas leedahay maxaad ula jeedaa
walaalo meesha xaaladdan aanimaa ka dhacday ee, kaalin muuqata dowladdu kama geysan Ee, qadiyad qarannimaa dadkaa loo laynayaa kaalin muuqata roolkii dowladdu roolka dowladdu kamay geysan biri eg gobol dowladdu waxay kula dagaalantay shabaab oo sax ahaa oo khatar ku ah qarannimada soomaaliya maxay ku kala duwan yihiin noocuu raba ha sheegto wax allaale iyo wixii qarannimada ka soo horjeeda iyo midnimada dhuleed ee soomaaliya una dhibaataynaya dadka soomaaliyeed ee ku hoos jira midnimada iyo qarannimada soomaaliyeed ogolna noocay rabaan ha xirteen ama wadaad ha noqdo ama maamul ha noqdo waa isku mid
waa gartay maxay dowladdu marka ugu kala duwan tahay dadka soomaaliyeed ee calanka buluugga loo diidanaaya aadan yabaal degan ee markay heeryada tureen qoriga caaradiisa ay dowladdu ku horeysay ee, waxa weeye cudud iyo iyo iyo iyo iyo ciidan labadaba isla garab taagtay iyo cod La- iyo la- la- dadka soomaaliyeeda laascaana u dhi- dadka soomaaliyeeda laascaana u dhimanaya qadiyadda midnimada soomaaliya annagu ka mid nahay soomaaliyana ka goy mayno dowladda soomaaliyana hoos tagnaa especially xataa maamulada maamulka puntland oo ay dhaanjayd wax ka dhisteen ma hoos tagnay dowladda soomaaliyana hoos tagnaa maxay dowladda roolkooda u qod- oo loo laayay oo magaaladooda loo baabi'iyey oo hubnooyin kala duwan loogu garaacayaba inay- oo bil dagaal uga socdo La- la- laakiin dowladda mowqif la- laakiin laakiin dowladda mowqifkeedu way caddeyso soo maha midnimada laasca midnimada laas midnimada laascaanoo doonayso aan xasan sheekh u qiimaysnayn ee uu ka raadinaya hargeysa iyo iyo iyo burco haddee sawir noocay bixinaysa maxay tahay?
waa waayahay marka madaxweynaha waxaa la rabaa qarannimada soomaaliyeed isku haynta dhul iyo dad waa waajib uu u dhaartay si siban baa la rabaa madaxweynuhu inuu waajibkaa u dhaartay oo fuliyo waa waa gartay mar- waa intaa dadka Wa- soomaaliyeed waa dad soomaaliyeed Mhm.
ciddii wax tabanaysa in la qanciyo ergeloma waa fiican tahay laakiin waxaaba dhimanaya kuwaa midnimadii u dhimanaya oo loo laynayaa aaway codkii madaxweynaha aaway codkii dowladda waa waa gartay marka maxaa ma- maxaa ku wiilkii garab istaagkii dowladda waa waa gartay marka ugu dambeyn maxaa ku talinaysaa
wallahi ana waxaan eh, dowlad eh, madaxweynuhu dee keligii macala taliyaal buu leeyahay xukuumad buu leeyahay baarlamaan buu leeyahay waxa weeye waa madaxweyne qaran Eh, waxaa dowga ah oo saxda aan ula talinmaye waa madaxweyne dalkan soo hogaamiyey inuu ka khibrad roon madaxweynaha waxaa laga rabaa dadka soomaaliyeed ee midnimada doonaya midnimada u dhimanaya ee muhiimadda koowaad inuu siiyo laascaana inay ula mid noqoto hiiraan iyo shabadooda la dhexay intaasaa laga rabaa madaxweynaha dadka laascaanood qadiyadoodu inay u dhiganto qadiyadda dadka soomaaliyeed ee hiiraan iyo shabeellada dhexa degan oo kale iyo galguduud simbal dadka soomaaliyeedna ay u siman yihiin waa gartay waa isaguna uu yahay isaguna uu yahay ilaaliyaha dastuurka ee loo daariya dalka
waa hagaag dhegeystayaal gabagabada barnaamijka ayaan isla joognaa guud ahaana caawa inta ayaan jecla inaan kusoo ameero barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saaca raadiyaha dalsan ee muqdisho cabdiwahaab cabdiqaadir ayuu farsamadu ahaa aniguna cabdulqaadir cismaan indho ayaan ahaa tan iyo kulanti dambo nabadgelyo